aqoon isweydaarsigan oo loo qabtay bulshada xaafadda biyo kulule ee magaalada boosaaso waxaa lagu baranayay siyaabaha ay wada shaqayn karaan bulshada xaafaddaasi iyo saldhigyada booliiska barnaamijkan oo ku saabsan wacyigelinta bulshada ee isku xirka bulshada iyo booliiska waxaa loogu talagalay in lagu hirgeliyo qorshe wada shaqeyneeda oo u dhexeeya bulshada iyo booliiska boosaaso hogaanka community booliis ayaan qarbe iyo isku xiraha mashruuca j b b ee ayaa bulshada dardaaran la wadaagay insha allah waxaan ku faraxsanahay inaad nasiib u yeelateen xaafadda minjir saldhigga minjir community biliska iyo saldhigaba mashruucan inuu iyaga khuseeyo uusan meel kale khuseen ilaahay hadduu idmo waxaa laydinka rabaa guddiyo isku dhafan wada shaqeeya amniga boliiska iyo shacabka ay wada shaqeeyaan waxaa la dhahaa community boliiska isku xirka boliiska bulshada boliiskuna ma shaqayn karo shacabka la-aantii
caqabado ah oo saldhigga ka jirana inay u qareemaan oo hay-adaha dowladdu la socodsiiyaan beesha caalamka la socodsiiyaan waxaa kaloo lagu baraarujiyey in ay diyaariyaan warbixin xaafadooda ah baahiyada kala duwan ee ka jirta xaafadooda ugu dambeyntiina khaalid ukun oo ah taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka bari ayaa dadka barnaamijkan ka qayb gelayay waxa uu faray inay ka faa'iidaystaan inta uu socdo mashruucan wayna garab taagan yihiin mar kasta waxayna diyaar u yihiin inay mar walba ay barnaamijyada nooca tan ay keenaaniin waxaan rabnaa marka inaan dayarsan waxaa jira gobollo kale waxaa jira degmooyin kale waxaa noqoteen degmadii labaad iyo gobolkii labaad oo mashruuca kan uu ka hirgelayo waa la sii wadaya maxaa keenay marka in mashruuca kan ay xaafadda biyukulla boosaaso oo degmo ka mida degmooyinka puntland inuu ka shaqeeyo waxaa keenay baahida loo qabo baahida xaafaddaas uu qabto waxaa ku xeeran xaafaddaas siday u ballaaran tahay tacadiyada iyo iyoiyoiyo falalka ka dhaca si looga hortegi laha kadawatag ma waa ka hortag wey waxaa dee laysu kan keenay wax walba aad aragtaan in qofka qof ku xiran yahay intiinaas hadda waa isbarateen wada shaqayn dhex marta bulshada iyo booliiska waxa ay xoojin kartaa nabadda iyo kala warqaadashada si loo sameeyo iskaashi ku aadan horumarka deegaanada kala duwan